waxay ila muuqdaan walaashay waa mahadsan tahay annaga dee waxaan sugaynay dastuur la qadyatiraayo qadyatirida afka soomaaliga waa waxa la garanayo waa wax ka maqan dastuurka in la dhamaystiro oo ah sagaal qodoba ugu muhiimsan oo dastuurkan in laga wada hadla ay aheed oo inta badan sida loo qaybinayo awoodaha sida loo qaybinayo khayraadka iyo sida loo qaybinayo dakliga xoog guud intaasuu ku salaysnaa oo ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada inta badan naqalka dastuurka qabatarkiisa u baahnaa waa intaas markii la yidhaahdo arrimaha siyaasadda in kale waa jirtay oo hadda annagaba aan taageersan nahay oo ah luqadda iyo sixitaan u baahan yahay iyo siiqooyinka iyo waxaas la xiriira taas dhib weyn kama jiro baarlamaanadii hore iyo guddiyadii hore oo dib-u-eegistani qodobadaas khiyaaraaday ka keeneen kala duwan oo sagaalka ah wayna yaaleen laakiin hadda waxa dhacay waxay tahay waxaa la bedelayaa gebi ahaanba dastuurkii nuxurkiisii dhanaa la bedelaya marka waxa annaga aan diidanahay waxay tahay dastuur cusub haddii la sameynayo waxay u baahan tahay mekanism iyo qaab cusub oo looga wada hadlay u baahan tahay ummad way goorsan kartaa inay dastuurkeedii ka guurto ee mid kale u guurto laakiin waxay u baahan tahay qaabkii hadda loo wado dib-eegis iyo dhamaystir iyo dastuur cusub way kala duwan yihiin taas waa annaga meesha marka aan leenahay hala joojiyo ha laga wada hadla dastuur cusub la sameynayo marka dastuur cusub in la sameynayo muxuu kuula muuqda maxay yihiin qodobada lagu soo kordhinayo oo haatan aan ku jirin waxaa lagu soo kordhinaya way ku caddahayba qolada hadda soo samaysay dib-eegisa dastuurka haddaad daad fiiriso markay soo baarlamaanka warbixinta ka jeedinayeen inta qodoboo la bedelayo inta qodoboo lagu soo kordhinayo inta qodoboo maaragtay la keenayo kulligooda caddaha meeshay ku qoran tahay bayr haddaan ku siiyo haddii la yidhahdo nidaamka parliamentariga oo dastuurkan aasaaskiisa ku dhisan yahay ha laga guuro oo ha loo guuro nidaam presidential ah oo midka madaxtooyada ku dhisan ah loo guuro macnihii waxaa waaye cutubiyada quseeya xukuumadda oo dhan meesha way ka baxaya xafiiskii waxaa la baabi'inaya xukuumadda oo ra-iisaalaha dhan la baabi'inaya baarlamaanka iyo daabiceeda waa isbedelayaa oo hawl waxay ahayd xukuumadda xukuumad systemku ha system parliamentarian ah baarlamaanka awoodiisana way yaraanaysaa xukuumaddana meeshay ka baxaysaa awoodihii dhan waxaa la isugu geynayaa madaxtooyea noqonaysa marka afar cutub afar cutub oo dastuurka kamid a waa isi saameynayaan cutub kastana waxaa ka hoos baxaya dhowr iyo sagaashan qodob iyo intaasoo faqradood oo cusub in la soo geliyo oo la bixiyay noqonaysa marka tusaale kale haddaan ku siiyo matalaada dadweynuhu kale haddii laga hadlo waxaa isbedelaya systemka hadda oo anaga noogu dhisan yahay baarlamentarianka ah mar haddii loo guuraayo system madaxtooye haddii loo guuraayo marka waxa dhanaa overhall change waxay dhihi jireen dastuurka dhanaa unu isbedelay noqonaysaa waa tahay marka waa la guuri karaa isbedelna waa la samey karaa laakiin waxay u baahan tahay de in laga noosheegelayo sidii dastuurka markii hore uo ku yimid looga wada hadlay u baahan tahay waayahay magaalada muqdisho ad joogto mudane cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa jirta in siyaasiyiin xubnaha dowladda qaarkood xukuumadda haatan jirta iyo xataa dad shacab oo taageersanoo maanta banaanbax sameeyey inay taageersan yihiin dib u eegista dastuurka iyo dhamaystirkiisa marka adiguna sidan ayaad u dhigaysaa aragti ahaan maadaama ay jiraan siyaasiyiin iyo xubnihii dowladda iyo dhinacyo kala duwan iyo xataa la wada eegaya arrintaanu muhiim ay u tahay soomaaliya wakhtigan sida la leeyahay dhankaasi adigu maxay kula tahay inay dadkiinan ama xildhibaanadii siyaasiyiinta kasoo horjeeda ay wax kaga bedeli karaan aragtidan haatan socoto daba annaga waxaan muujinaynaa aragtideenna waxaan muujinaynaa wax qaldan aan tilmaamaynaa madaxweynaha waxaa isku daynaa hadda isaga dastuurka jambigan u ah oo hogaaminaya dhowr jeera madaxweynaha keligiis maajid masaajidka garanay oo leeyahay aniga dastuurkaa la ii doortay anigaa la ii doortay inaan yeelo madaxweynuhu waa marjica waa ilaaliyaha dastuurka waa meesha ay kusoo dhammaato dastuur bedelida ee meesha ka bilaabata ma aha xafiiskiisa laakiin nasiib darade waxay noqotay xafiiskiisa meesha looga olo oleeyo dastuur bedelka ayay noqotay marka qof asaga qayb ka ah loodankii siyaasadda iyo doodii iyo khilaafaadkii marjic ma noqon karo madaxweynaha markuu saas leeyahay wuxuu iska qaadayaa marjiciyadii dastuurka uu siiyo isagaa iska xayuubiyey waxaa kuu saaray mudaharaadka la abaabula weligeedaa la abaabuli jiray mudaharaad dadka inta guryaha laga soo bixiyo oo maamulka shaqaalaha dawladda uu soo bixiyo oo iyaal dhalinyaro ah oo masaakiina oo iskoolada ah inta laga soo xiro iskoolada iyadoo bil ramadaan tahay oo magaaladana weli aada u kulashaa jidka lasoo tubaayo wax macnaa male weliba waxaa kaaga daran sahara maqaamkii muqdisho oo jabtarka ugu horreeyay ku jiraa gadaal la iska dhigay waxay ahayd marka maamulka maanta muqdisho dadka soo bixinaya inay u doodaan xuquuqda magaalada muqdisho iyo maqaamkeeda sidii loo sameeyo inay mudnaan ka dhigtaan iyadoo dastuurkii afartiisii cutubee lasoo hormariyey laga gudbay oo laga booday maqaamkii muqdisho waxaa aada ogaan daro ah in ayagii qoraxda soo tubaan dad masaakiina oo dhalinyaraha ay yidhahdaan dastuuray taageersiini saas maaha sida dastuur isbedelkiisa loo sameeyo sanado aada u fara badan waxaa dadku ay ka dhursugayeen in dastuurkan la meel mariyo la dhammaystiro muddo aada u dheer ayaa la hadalhayay khilaaf kastoo yimaado asaga ayaa qeybta ugu weyn hadalhaynta ay ahayd dastuurka ayaa maaragtay dhibka jiro uu ahaa oo soomaaliya siyaasadeeda iska dabawareega ku riday marka ma kula tahay in dhabaha haatan la hayo meel un in looga qaado muhiim ay tahay oo dastuurka dhamaystirkiisa uu muhiim yahay aada iyo aada muhiim yahay dastuurka dhamaystir qof walbana raali aniga dhan u taagan laakiin waxaa la rabaa in loo qaado wadadii dhamaystirka oo qodobada dalbanaya in la qabyo tiro laga wada hadlo meeshaan waxaa waaye controversy iyo muran cusub aa la abuuro oo ah wixii horey loogu soo heshiiyey saa la socota soomaaliya saddex iyo toban shir siyaasada dhacay kii ugu dambeeyey cartaa lagu heshiiyey dastuur cahdi kumeel gaar ah haddana waa sii socotay elborada cahdi kumeel gaar haddana ay tegi haddana intaasoo shirada dhacay dalka dibadiisa iyo gudihiisa oo dastuur kumeel gaara la gaaray wixii lagu soo heshiiyey marka intaasoo dhiba laga soo maray haddaan gadaal u furaynaa cidda dhahaysa miyaa fidnada iyo khilaafka wada mise cidda dhahaysa war kuwii lagu soo heshiiyey ka noo daysaan kuwa aan heshiiska lagu ahayn ha laga wada hadlo ha laga wada doodo ma ciddaasaa saxsan mise cidda dhahaysa wixii horaa gadaal loogu noqonaya dastuurkii inaa la bedelayaa saxsan annaga waan yaabanahay maxkamad dast maxkamad dastuuri ah oo had markii laisku qabto fiiri waxaa isqaba kara dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa isqaba kara baarlamaanka labadiisa aqal waxaa isqaba kara xukuumadda iyo baarlamaanka isqaba kara dastuurka lama dhamaystiri karo lamana qabyatiri karo ilaa la helo maxkamad dastuuriga loo gartago oo dacwadaha iyo muranka la geeyo